bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum dhugunsidayaalaha ka dhowaada warkaamina muwarsan qodobada dhugunsidayaal ka dheegi doontaan weybaa ku mid ahaa madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya oo sheegay intee la bilaabi doona axulowka xildhibaanada baarlamaanka koonfur galbeed iskoolka salaaxudiin ee magaalada baydhabo oo laku bilaabay tartama korlanka qaada oo aqoonta ardayda dowladda soomaaliya oo digniigan dartii dowladda kenya banaanbaxna way baageeka ku dhiyay magaalada kismaayo madaxweyne ku-xigeenka galmudug oo ka baaqayay wadahadalla ahlu sunno oo sheegdeen tiyan aqoonsanayna doorashadii laka dooraday madaxweyne qoorqoora sharlan kuga hadalaya halista cudurka dilaaga ee shiinaga ku dilaya oo ku furumay magaalada muqdisho akhbaaraadka banaanka dhugunsadayaal weybaan ka weyna madaxweynaha turkiga oo andigi syria
warsan media network waxay idiin soo jabisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuj warsan media network
mar kale dhugunsadayaal hamiin fayla way buwaa hamiinnamo arbaae uu khamiisnaha galahayda taarigdan iyo ka eedanta shanta bilo lamaada februari sanadka labada kun iyo labaatanka aana soo bahayana qodobadii warkahamiinama dhagunsadayaal haddana ka dhawaada yogi oo fisanga madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya weyba uusa ku hadalaya amuuse sheegay intii dhowaan la bilaabi doona axulowka xildhibaanada lamaad ee baarlamaanka koonfur galbeed faahfaahinta warkan way baninhaya maxmuud cali cabdulaahi iyadoo dhowaan la filahaya intii la akhulay xildhibaanada cusub ee baarlamaanka koonfur galbeedyo arrintaasiitii welibaa ku hadlay madaxweynaha koonfur galbeed welibaan uusu sheegay intii la bilaabi doona howlhowka baarlamaanka lamaad ee koonfur galbeed ee soomaaliya welibaan uusu sheegay in guddiga odayaalka dhaqanka la siiyi doona tababaron fududeeya doona howlo howlowka mudaniyaalka cusub ee baarlamaanka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftigareen iyo dhinaga kale weliba uusuu ku hadlay inta la dhisi doona eelboorka gudo magaalada tambaydhaba
maanta aan nimid laga bilaabay inuu bilowmo sidii baarlamaankii labaad ee koonfur galbeed loo dhisi lahaa inay guddiga iyo odayaasha dhaqanka iyo dhismaha baarlamaanka intaba ay naga kaalmaynayaan oo seminaaro samaynayaan waxuu kaloo naga ballanqaaday eerboorka baydhabo diyaaradahoodii waaweynaa oo jadka ahaa inaysan ku soo degi karin erokobterley la isticmaalo si mucaawino tiro badan iyo kaalmo tiro badan iyo wax badan oo naloo hay naloo keeno in ay iyaga naftirkooda ay go'aansadeen inay eroboorka dib ay u dhisaan waajibka annaga shaqaan gudan doonnaa si guud ahaaneed iyo si gaar ahaaneedba waa isu arki doonnaa wadatashi iyo waxaan bilaabi doonaa shaqo cusub insha allahu hadalkan madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed laftigareen yaa ajeedi kureeda marki shalaytii usaadeeri magaalada tambaydhaba waanuu salaa ka dhowaaye garoonka diyaarado ee magaalada tambaydhaba iskoolka salaaxudiin ee baydhabo iyo weyba laku bilaabay tartamo kordhanka qaada waa ardayda tartamo kordhanka qaada oo aqoonta ardayda warbixin kooban oo arrintaas ku saabsan weybanin diyaariyay cabdulaahi maxmed cabdiraxmaan iskuulka hoose dhexe sare ee salaaxudiin iyo weliba geeka uuse ardada dhakadaasa iskuulkaasa uusan qobaday tartan tartankaas oyo ka tartamayeen lamada gurub oshal ee imaamu termidiye iyo imaam abi daa'uud welibana guddigiyo ka dhawaaqana cidiya guulo ka rabtay iyo sidiyo natiijada inkishal sareeyan imaamu termidiye iyo imaam abi daa'uud oo ee lamada gurub oo tartamayeen waanuyo oo ka dhawaaqayan guddiga natiijada lamada tartama imaamu termidiye iyo imaam abi daa'uud lamada majmuuca majmuucada imaam atirmidi iyo majmuucada imaam abi daa'uud lamada rumaya bandhigena tartan eed on qurxa oona ka dheexan firfircooni markii dhibco iyo shan dareen lamada majmuuca meelo lagu xisaaba majmuucat imaam atirmidi mayl goytay guud ahaan dhibcadii rayan toddoba dhibcood halka majmuucat imaam abi daawuud iyo lagoyti dhibcadii rayan lama dhibcood marka meelo may guulo ka ratay geeka majmuucat imaam atirmidi
welibaa kaloo meelo ku hadalay ardadii tartamaayan oyo dareensha ku hadalan sidiyo unka faraxsanyin tartankan geeka unkufurumi iskuulka hoose dhexe ee sare salaaxudiin ee magaalada baydhaba waanuu yo-o ku hadalaayaan sidiyo unka faraxsanyin macadal cumar oo ku dareerata iskoolka salaaxudiin gruubkana tartamaayan imaam abitirmidi keeg eed eedan kaylahay tartanka say tartanku eed eed hees uu leeyahay marlamaada tartankan fasalka sayd eed eedala maade waagshadunimale eed eedan
koley gruubkiina si dhoogsiinyo tobanqofiyo tobanqofa ka kooban yih gruubkana ku soomay baa gruubka imaama tirmidi gruub kalen may baxay abi daawud imaam abi daawud tartan may baxay horta agoonta ku saabsan oo casharada unaxagacdani ku saabsan maay leedahay ardayda yaalkana wali ilaa hadda dugsi dugsi sare ilaa dugsi hoose dhatiyo casharada unaxagacdani walba walna sharreebo ma leh may leedahay ardayda yaalka dhammaantiyo may leedahay hal hal qof ilaa kubiya hal halkaas qof iyo ardayda lamba fasilshin tartame waana toban qof ilaa maydana saddexaad iyo koonfur dhatiyo hal hal qof kaga jarn waana lamba fasilshi inteeginye
tartanmilamaay waybo faysal isaaq ahmed wayban tartamaay gruubka midalamid gruub hiraato tartamaasi waybanana jaray gaar ahaan gruubka oo abu daawud eedeedan ka faraabsanantan ka qeyb gala tartankan tartankan meema diin koreytan ka qeyb galow markalan ka qeyb galay jarta marana shanaad haya ka qeyb galay hadana madilama doon ka qeyb galay anoo sagaalaad ah ahmed cadow daayif oo eeg maamulaha iskuulka hoose dhexe sare ee salaaxudiin iyo gabagabadii meelo ku hadlay walibana uu sii sheegay markii tartankan uu dhammaada iniyo sii doonan ardada ka guulaysid abaalmarana qaali ee tartankan may ku qayb gala doonaan hob ilaahay era arday oo lama boqol ku dhowaad deerayaan iyo ka qayb gala doonaan sidoo kale tartankan tartan aqooneedka may oo garab socdaha tartan kale u siin ilaaro tartanka qur-aan kariimka oo iyoona arday eedan tira badan ku qayb galahayaan marka insha allah lamadaas tartan iyo hatanay bilaawadaan ha tartamada una biyaana abaalmarino badan ha ku biyaana abaalmarin eed eed muhiiman aya biyaana runtii markii oo ha dhammaada oo ha idlaado tartanka marka tartanka qur-aanka kariimka oo u siina socdo insha allahu tacaala lamada dhinaba abaalmaringa bidooma waan wali jeelnaa insha allahu tacaala maalintaasayto oo tartanka laha gabagabaayi doon in idaacadda ka casuumi doon iyo eedan jeelna haddii ilaahay kalaalnagada insha allah mee marka inka horeyti ee tartan iyo qobadan maamulka iskuulka salaaxudiin welibana tartamadan iyo koranka qaadayana ardada aqoontiyo sidiiyo hadhow walanku qabsada lahaayeen aqoontiyo oyoona bulshada an anfaca lahaayeen cabdulaahi maxamed cabdiraxmaan raadiyo warsan baydhaba war-saxaafadeed akubay dowladda federaalka soomaaliya weybaa laga sheegay intii dowladda ayaa ku xunta faragelintiiyo kenya kuwadda gudo soomaali taasoon kafay lahayna dano lamada dowladooda war-saxaafadeedkan iyo weybasaaso kale laga sheegay intii ammaanka xuduudo iyo mas-uulku iyaga caasimado lamada dala islamarkaasna lambahanye antiyo kuwada shaqeeyaan sidii lamada shacab iyo sanabadeen kuwada noolaado lahaayana dowladda soomaaliya kenyan ku digdi anti ciidamo kurooga soomaali ee ka howlgalayaan magaaga amisom iyo nin adeegsana faragelinta arrimo siyaasadda gudo ee qalqalgeliyowka amniga lamada dala haana ku mid a qaybo shalduban ee bulshada ka nool magaalada kismaayo iyo geeg ho arbaa-e weybayo dhikeena banaanbax iyo hanku ka horjeedana dagaal beeleedyo maalmoog inta dambeeyaan ku dhiyayaan deegaana kayaala galbeedka magaalada kismaayo lamadii toddobaad ee lahadhaafi iyo dagaalka bilaawday dilal qorshaysan andhexay lama beelood weybana ku dhiyaya deegaanada dalsan iyo haadweyne ee duleedka magaalada kismaayo kaasoo ka amuudan in ku badan labaatan qof dadka banaanbahga ku qeyb galay oontiyo badan hirinaayeen dharcadda oo muujiyaaye calaamad nabadeed iyo weybayo ka baaqeen intii dagaalkasi degdega lan rooje haana ku mid ee banaanbaxyaalka oo warbaahinta la hadalaya weybayo sheegana antiyo eedanka xunyeen dagaalkaas islamarkaasna madaxda maamulka jubbaland iyo walgoradka lamada beelood antiyo ku qeyb qaadan sidii lan xali lahay lamada beelood ee walaalaga e ee ka dagaalamay duleedka magaalada kismaayo bulshada ka nool xaafado magaalada beledweyne iyo waybayo ku awaada hayaana jidadka la kadhisahaya gudo magaalada faahfaahinta warkan wayba beledweynahan inku diray bashiir cabdulaahi ismaanga qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan xaafada buundaweyne ee magaalada beledweyne ayaa eedeyn u jeediyey madaxweynaha hirshabelle maxamed cabdiwaare qaarkood ayaa tilmaamay in laga reebay mashaariic laga fulinayo magaalada beledweyne xaafada buundaweyne oo ka mid ah afarta xaafadood ee magaalada beledweyne hadda dulqaaso waa naga dhammaatay waxaan taagannahay waxaan dareemaynaa buunduwo waxba ma aha ninkii qori haysto aa la danayna maanta wixii laga bilaado waxaan rabnaa wixii tegayna waa rabnaa waxa joogana waa rabnaa intaan la bilaabin xaafadaha kale hooyadii waa buundaweyn waxaan rabnaa in laga bilaabo hooyadii soolaraa la qaybiyey oo lagu dhejiyey magaalada inteeda kaleento xaafadda buundaweyn looma xirin reer buundaweyn way ka caroodeen waxay dhaheen waa ka falcelinaynaa waxaa degan dadka ugu reer magaalsan buundaweyn wadaa loo ogolaaday beledweyne in la saaro lix kilomitirka cabirkeeda uu yahay xaafaddii buundaweyn haddana booska laga saaray waxaan hal fariin waxaan u diraa dadka madaxda oo jooga gobolka oo jooga degmada oo reer hirshabeelle ilaahay inay ka cabsadaan oo dadka maatada ah oo buundaweyn degan oon qabiilka aqaanin oo dadnimo oon aqaanin mooryaanta ay ku jirin inay warkooda ay maqlaan waxaa fadhi xaafadooda hooyooyinkaada habarta u ahayd in intaasoo gafa loo geysto aad baan uga xunnahay wax aan qaala karna maaha hadda haddana waxaa nagala qadiyey jidkii lixda kilomitir ahay oo hadduu alla kuudidin laga dhisay magaalada oo holwadaag laba qayb la kala siiyey hal mitir iyo bar bariga la siiyey waqooyiga la siiyey hal mitir iyo barna galbeedka la siiyey saddexda mitirna la siiyey bariga oo la siiyey xawataag ilaa inta ka dhexayso kooshin la siiyey muddo waa ka qasan tahay cabashadaasaan wadnaa taasaan ka cabanaynaa annaga buundaweynana la yidhaah dadka xoog maalkaa oo hadduu alla kuu diidin oo taariikhda ku leh dagaalkii sokeeyo buundaweyn uu ka dhashay dagaalkii sokeeyo maanta dhacay oo xaafadaha la kala qaxay oo la isdilaayey meel buundaweyn lagu kala qaxay ma jirin shanta soomaalida isla degan shanta soomaalida waxaan berima ku nahay haddaad ogtihiin maamulkiinan shanta soomaalida buundaweyn isla degan weli xaafadda hadday hoogaan xabad ka dhacda ayadaa loo soo qaxaa hadday bari ka dhacda oo kooshin iyo xawataan ka dhacda ayadaa loo soo qaxaa dadkii saas ahay oo waddaniga ahay oo sharafta lahay oo deegaanka ahay oo shanta soomaalida ka koobnay oo ayaa hadda algudi meeshaan magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya weyba ku furmay sharlunku ka hadlaya halista cudurka dilaaga ee ee coronavirus kaasoo iyo aha qaban qaabiyeen wasaaradda caafimaadka soomaaliya sharkan weyba gobro ku hayay wasiirka caafimaadka soomaaliya doctor ciisa fawzi abikar nuur wasiirka baabuurti duulowka hawada maxamed cabdulaahi salaad omar iyo madax kale sharkiya weyba laaka bandhigay calaamado lakakasaw cudurka isyaabo lakashal qaadawa yoona laska weydaarsaday fikirka eedan sadalanku ka horseeda kora wasaaradda caafimaadka oo kaaladaasi wasaaradda baabuurtii duulowka hawada ee xukuumadda federaalka soomaaliya iyo shalay garoonka aadan cadde ee magaalada muqdisho weybaya ku bilowday baaris lakasamayow dadkaha galow garoonka ee kukoyow dalka binaansheya madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka galmudug cali daahir ciid ayaan ka baaqay dadka ka nool deegaanada galmudug intiioo ku shaqeeyaan reedan haliisyow islamarkaadna iyo bilowdan wadahadalla hadlanka ka helow arrimo ku teegan galmuduga qoraal dheere uu saasaari madaxweyne ku-xigeenka galmudug yee ku kahadali marxaladoogii lahamari dhismo galmudug usoonag mahadnagi odayaalka dhaqanka ee xildhibaanada cusub ee baarlamaanka lamaad ee galmuduga waybana qoraal shay ka sheegay intii salanghele galmudug amni ee horumarsana intii lakuwada qaybgala wadahadala odayaalka culimaaudiinka dhalinyarada ganacsatada i qurba joogta ayaan ka baaqay madaxweyne ku-xigeenka antiyo ku shaqeeyaan sidii lan helo lahay amni buuta reedan heliisow i horumara iyo ka tilaabsadaasa galmuduga wararku ku yahay magaalada beled xaawe ee gobolka gada iyo weybaa sheegahayeenti ciidan ku tirsan dowlada federaalka oo kakooyi dhinaga luuqa iyo xalay la wareegeen magaaladaas ciidanka oo tirad iyo lankasaana iyo dadka deegaanka weyba iyo sheegana inti magaalada iyo hadda gacanta ka hayaan ciidan ku tirsan federaalka warar iyo baahiyahaana kumid ee warbaahino iyo weyba iyo ka sheegan hanti shalaya meelasu sideeri wasiirka amniga ee jubbaland usoona la kulumi ciidamada ku sugan wayba weli lan ogayna meeluus hadda ka suganyi cabdirashiid janan i tirada yeelo egin ciidanka taabacsan janana cabdirashiid janan iyo maalmo ka hor hakubahi xabse guri oo kakajari magaalada muqdisho way banuuse beled xaawo ku galay dhinaca magaalada mandheere ee dalka kenya dadka deegaanka iyo waybayo xaqaijeen antiimil ama magaalada beled xaawiyan ku teeganayn walxiisade oo xaaladii ay deganta dowladda federaalk ee soomaaliya muddooyinkii dambe ciidana hantaad gureyaasi gobolka gada haanase iyo dowlada gabadaas antiya gacantaaka ka dhigda maamulka gada khilaafka dowlada federaalk iyo maamulka jubbaland yaa uusan muuqda ko kusii darahaya waybana weli teegana khilaaf siyaasadeed ee kulaladii doorashadii muranka dhaliiliya jubbaland oo mar kale dariidlinka ka dooradi axmed maxamed islaam axmed madoobe balse ee dowlada federaalk soomaaliya doorashadaas ka gacan sayrtay meelwarkaasi ku kooyahay dhugun sidyaal idaacada warsan ee magaalada baydhabo madaxweynaha dalka turkiga rajab tayib erdogan iyo weybowsan ka baaqay syria antiyo ciidamadii kulubahan goobo kormeerka milatariga ee gobolka waqooyi bari ee idleb meelas oo iska dhiyo xoogan iyo ka dhex marena maalmoogii bahena xiligan lama ku mide tumi lamadaana goobod ee kormeerka wayba ku dambeeyay qadadka taliska syria wayban rajeeyane inti ka hor bilo febraayo iyo meelas kulubahan ciidamadii iyo eri ordogan siyeed qof oo askar turkish ee ishacaab iyo isniintii laka dili magaalada magaalada idlib kureed markii rasaasa ankukoyti ciidamada syria turki iyo jabaab kubiidi ee waniyo dilenka yaraantum isad askari oo ku tirsan syria sidii sheegan kooxo la dareera dagaalka syria madaxweynaha turkiga rajab tayib erdogan iyo rushia oo ee dalkan kuweyn ee taageero madaxweyne bashaar al asad iyo ka eeday intii ka guul daraysadeen intii nabadda ku dhaqan geliyeen gobolka hadda kureeda maskuhindha tiro doogna tallaabo kasta oo buryaasa heliiska iyo eri madaxweynaha turkiga rajab tayib erdogan warkii isin kula dareertan dhugunsidayaal idaacadda warsan ee magaalada baydhabo hamiinamaada surunkan inkeega dhugunsidayaal warkaan ashuur ismaaciil axmed eesinla dareer siyaasiyen maxmuudna maxmuud cali cabdulaahina farsameeyay dhugunsidayaal inti warkanka lamid ereedanku kulmaan way basiinku tabaane saasi ammaana alla